بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عشر لها الدين تعالى الحسيني halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii boqol iyo sagaal iyo tobnaad ee tafsiirka qur-aan kariimka waxaana soo jeedinaya sheekh moxamed sheekh cumar dirir الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبيه الكريم محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا وبعد سورة التغابن وسورة أسر الإحدان آياته وأسبيرية طبعا إيضا سورة أي كورها من دونتو إن عقيدة أو بدن دونتو وحي ka warami doontaa ilaahay awoodihiisa xeesha dheer tabaaraka wa tacaala iyo bal abaalmarinta insaanku intuu ifkan ka tegay siduu ilaahay u abaalmarinayo siduu dad u kala tegay bismi illaahi araxmaani araxiim yusabixu lilaah ilaahay waxa u tasbiixsanaya maa fi samaawaati wamaa fi lard waxa ku sugan samooyinka iyo waxa ku sugan dhulka o dhan iyada oo mid qalalan iyo mid qoyan mid noola ah mid waliba tasbiixdan uu wado sida ficilka mudaarica yusabixu uu tilmaamayo waa tasbiix aan kala go' lahayn ilaha alxuduud wاtajadud istaba taagan oo cusboonaanaysa lahu lmulku walahu lxamd lahaanshaha wax walba isagaa leh mahadna isagaa leh wax walba lagu mahadinayo wixii kasoo fulaa waa khayr wa huwa calaa kuli shayin qadiir wax walba isagaa kara oo aan waxba ku adkaanin awoodda basharka iyo awoodda makhluuqa oo wax iska wada xadidan oo iska kooban oo wax badani aanay hirgelayn huwa ilaahay aladii khalaqakum waa kii idin abuuray fa minkum waxaa idin ka mida kaafirun mid gaaloobay wa minkum mu'min midaan la rumeeyeyna waa idin ka mid wallaahu bimaa tacmaluuna basiir waxaa ar samaynaysaan oo dhan ilahay u arkaya ilaahay baa idin abuuray khalaqakum uu idin abuuray marka iyadoo haddana uu abuuray maxay keenaysa taas inay addoommo u noqdaan oo aanay ka gaaloobin bay keenaysa arrintaas kol hadduu isagu abuuray inay addoomihiisii noqdaan ayay ahayd qayb baa gaalowday oo aan garanin wixii loo abuuray iyo ilaahay abuuriyo awoodiisa toona qaybina waa mu'miniin horumarinta la horumariyey kuwa gaaloobay waxay tusaysaa inay intaasiba badanta kuwa gaaloobay inay badan yihin khalaqa asamaawaati waalard wuxuu abuuray rabbi samooyinka iyo dhulka bilxaqi buu ku abuuray cadaalad iyo xigmad wasawarakum waa idin asteeyey oo habkii ugu fiicnaa buu idiin abuuray fa axsana wuxuu wanaajiyey suwarakum tilmaantiina wuu idin suureeyey oo muuqaalkiinii buu sameeyey mid wanaagsanna uu ka dhigay wa ilayhi almasiir halka loo noqonayaana waa xaggiisa aakhirana isagaa la hortegaya awoodduu ku siiyey iyo aqoontuu ku siiyey iyo tilmaantii wanaagsanayd iyo nicmadiisii intaba isagaa kaa xisaabinaya wa sawarakum fa axsana suwarakum lama odhanayo oo insaanku waa kala duduwayoo dee qaar baa foolxun ee maxaa loo yidhi faaxsana suwaraku marka loo eego makhluuqaadka kale wuu sawir wanaagsan yahay waanu tilmaan fiican yahay makhluuqaadka kale xayawaanaadka kale kolka isaga loo eego yaclamu waxaa rabbi ogaanayaa maa fi samaawaati waalard samooyinkiiyo dhulka waxaa ku sugan wayaclamu maa tusiruuna wamaa tuclinuun wayaclam wuxuu ogaanayaa maa tusiruuna waxaa qarsanaysaan iyo wamaa tuclinuuna waxa aa muujisanaysaan wallaahu caliimun ilaahay waa ogaanayaa aada buu ogi badan yihi bidaati suduur laabaha waxaa ku sugan halla waxa laabta ku sugan buu ogi marka aada saddexda aayadood eegto mid waliba mawduuc gaaray ka hadlaysa midi inuu cibaado leeyahay bay tilmaamaysa oo khalqi badani u tasbiixsanaya midna awoodda abuurka inuu leeyahay midna ogaanshihiisu inuu badan yahay waa cilmigiisa cibaadada addoomaha ku leeyahay abuurka uu abuuray intaasoo dhamiba waxay tilmaamaysaa ilahnimadiisa xaqa ah alam yaatikum miyaanu idin iman dad yahow naba-u ladiina kafaruu kuwii gaaloobay warkoodii min qablu horay dad kuwan iminka kuwo ka horreeyo gaaloobay warkoodii miyaanu idiin iman annaba huwa alkhabar war weyn baa jiray oo nimankaasi ay lahaayeen oo qur-aanku aada uga warramay fadaaquu waxa ay dhadhamiyeen ummadaha hore gaaloobay wabaala amrihim arrinkooda cuqubadiisa arrinkooda qaraarkiisa ayay dhadhamiyeen walahum waxaa u sugnaaday cadaabun aliim cadaab kulula aakhira ah adduunyada way dhadhamiyeen gaalnimadoodu cadaabkay lahayd aakhirana cadaab kulul bay leeyihin warkoodii wuu idin yimi miyaanu idiin imanin waa yimi warkoodii haddii uu yimina ma in sheeko ahaan loo qaato la dhagaystuunba oo la idhaa kuwaana waa la rogay kuwaana waa la rogay maya waa cashar baa laga kasbanaya iyo cibara cudurro dhacay oo u baahan in laga feejignaado oo dadka dambe aanay qaadin daalika baa ilahay ui isagoo tilmaamaya balaadu halkay ka raacday iyo cudurka ku dhacay wuxuu ahaa ee cadaabkan ay ku kasbadeen daalika cadaabkaasi waxa uu ahaaday biannahu isagu kaanat waxay ahayd ta'tiihim rusuluhum rusushoodiibaa u iman jirtay ummadaha maxay ula iman jireen rusul rusushaas bilbayinaat mucjisooyin cadcad oo rasuul faramadhnaan ku yimi iyo rasuul ku yimi daliil la-aan ma jirin nasku markuu situu ilaahay xuso rusushaa inuu soo diray wixii ay dadka ula yimaadeen ee dawada ahaa ee qancinta ahaa ee shaki saaraya weye bayinaadku oo rasuulka marka la ilaahay uu soo diro dee dadka u imanaya waa dad waktiga aan rumaysanayn wax waa qaar in badani ay ka muransan yihiin risaaladiisaba oo ilaahay baa isoo diray isagaa igu soo dejiyey tana aayadiisiiya in badan rumaysan maayaan sidaa daraaddeed ayaa dabeedna markhaati marka hore iyaga qanciya oo la yidhaahdo almucjizaat oo aayaadka ka mid a ayaa ilaahay uu soo raaciya fa qaaluu ummadahaasi waxay yidhaahdeen abasharun yahduunanaa ma bani aadan baana hanuuninaya way isxariifiyeenoo dafiraadaasay ka hor keeneen watawallow way sii jeedsadeen fa kafaruu watawallow fa kafaruu intay gaaloobeen bay watawallow sii jeedsadeen ma bani aadan baana hanuuninaya waxay keentay dafiraadaasi gaalnimo waanay dhaqaajiyeen wastakna allah ilaahayna wuu ka maarmay uma baahnayn kuwa wallaahu haniyun xamiid ilaahay baa haniyahoo kaaftoon oon cidnaba u baahnaynoo xamiid ahoo mar walba mahad iska leh oon cid mahadiisaanayn ay badantahay mar walba marka halkaa waxa naska ilaahay uu ku bayaamiyey qorshaha ilaahay cidda ka hor imanaysa aan ku qancaynin hanuunkiisa qawadaysa ee ku gacansaydhaysa abaalkooda waa kaa ilaahayna wuu ka maarmay isaguna uma baahno wastakna allah wallahu haniyun xamiid waxalla waxa cibaado la samaynaya ilahay waxba uma kordhiyeen zacama waxay sheegeen aladiina kafaruu kuwii gaaloobay an lan yubcatuu inaan la soo saarayn aakhiro aakhiro dafirkii wey waa kuwii aakhiro diidka an lan yubcatuu saasay sheegeen zacama tusamaa matiyata alkadib waa gaadiidka beenta wuxuu sheegtay ama uu sheegay wuu k u waramay iyo wuu yidhi iyo wuu caddeeyey midna ma aha waa siduu sheegtay markiiba waxaa ka muuqatay waxaan jirin inaan aakhiro wax laysa soo saarayaa jirin bay sheegteen qul waxaad tidhaa balaa warabbii balaa waa laydin soo saari warabbii ilaahaygan ku dhaarte latubcatunna waa laydin soo noolayn doonaa uma latunaba'un waxaa laydin warami doonaa bimaa camiltum wixii aa camal samayseen baa laydin warrami oo idinka xisaabin wadaalika kaasi oo kee ah inuu ilaahay dadka aakhiro soo nooleeyo iyo waxay sameeyeenba inuu ka xisaabiyo arrinkaasi cala allahi yasiir ilaahay wuu ku fudud yahay cala allahi yasiir ilaahay wuu u sahlan yahay oo wax la weyn maaha kuma adkaanayo markaa dhaar baa ilaahay uu ku jawaabay sideedabana qofkii shakisan ama munkira ee waxaan dafirsan dhaartaasaa lagu qancinaya hadduu ku qanci waayana abaalkiisu waa naarun weeye waa saddexda aayadood rabbi markii uu ka warramayay soo saaridda khalqiga u jawaabayay kuwii dhintay u jawaabay baan leeyahy kuwa dafiray uu dhaari lahay ku jawaabay nabiguna calayhi salaatu wasalaam marar badan ayaa marka uu dadka u jawaabayo uu dhaaran jiray iyadoo uu tilmaamayo in badan baad ku aragtay xadiida waaladii nafsii biyadih ilaahay baan ku dhaartay naftaydu gacantiisa ay ku jirtay waa waxay tilmaamaysaa arrinka uu sheegayo mudakarnimadiisa faaminuu billaahi warasuulih ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeya dadow wannuuri iftiinkiina rumeeya aladii anzalnaa kaasoo aanu soo dejinnay wallaahu bimaa tacmaluuna khabiir camalkaad samaynaysaan alleh xogagaal buu yahay waa kii xogtiisa ogeyn waxba seeganayn rasuulkii baa ilaahay uu sheegay nuur buu sheegay rabbi uu soo dejiyey nuur oo nuur xaggee lagu helayaa qur-aankan la-aantii xaggee nuur laga helaya dadka yidhaahda nuur baanu helaynaa qur-aan la-aantii dee way iska sheegeenuun wuxuu nuurayaa qofka qalbigiisa iyo iimaankiisa iyo xayaatadiisa iyo dhaqankiisa intaba wuu nuuraa qur-aanku dadku inta ay qur-aanka haystaan walaa zaaluu binuur nuur bay haystaa mar alla marka ay qur-aanka waayaan dadku ay ka qabaan barashadiisa akhrisashadiisa ku camalfalkiisa isku dawayntiisa marka ay taa ka qadaanna nuur la-aan bay ku sugan yihiin weligoodba warshado kasta oo layr hashiteene iftii waxay ku jiraan gudcur bay ku jiraan gudcur nolosha wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrinaa ruuxan baa ilaahay ku tilmaamay waa nolol waa nuur meesha uu galaba iftiiminaya aakhirana u siraadaya dadka ehelkiisa ah rabbanaa atmim lanaa nuurana واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم والنور الذي أنزلنا والقرآن إلى هاي مورا افتينك كبح يا وادي عركية ومضى إسلامك هذا ولا كل واتيها لنقطبة ويوعيا يوم يجمعكم مالك إلى هاي أولين صائر رنطنا ليوم الجمع في يوم الجمع مالك كلا كوين barkulanka weyn maalinka ilaahay uu idinsoo tubi doono daalika maalinkaasi yowmu taqaabun waa maalinka isku kadinta maalinka laysa sabaxdayna in la iscawari doono ee qofna badeecadda qaaligaa uu qaadanayo qofna ta liidata waa maalinkaa wey daalika yowmu taqaabun maalinkaa yajmacukum ilaahay uu idinsoo ururinaya liyowmi ljamci waa maalinkii ururka ee loo ballansanaa yowmu ljamcina waa la yidhaha yowmu taqaabunna waa la yidhaha abni iyo karar waa erayo loo isticmaalo bayca iyo iibka iyo isdhaafsiga oo heben maqbuun baa la idhaha nicmataani maqbuunun fiihima kaiiru min annaasi asixatu walfara nabigu calayhi salaatu wasalaam laba nicmo dadka in badan oo ka mid ihi waa ku kadsoon yihin way ka dhacsayiin xaqiiqadooda caafimaadka iyo jaaniska fulaan maqruur ama waxa la idhaahdaa waa la dagay maalinkan siyaabaha lasabni qabniga uu ku imanaya in la isu dagay waxaa ka mid a ciddii jannada gashay waxay qaadatay dadka naarta galay meelo ay ku lahaan lahayn jannada kuwa naarta galayna waxay qaateen meelo ay ku lahaayeen kuwa jannada galay ay naarta ku yeelan lahaayeen saasaa la isu dhacsuday qolana labadii meelood nin waloo naarta galayba wuxuu qaatay laba meelood oo naarta ah nin waloo jannada galayna wuxuu qaatay laba meelood oo jannada ah nin walbana ku kaafira ilahay u dhiba wuxuu hi haadaa fikaakuka min annaar kanaa naarta kaaga filaanaye adugu jannada qaado daalika yowmu taqaabun wamay waata qur-aanku uu tilmaamo dhaxalka waa jannadii laydin dhaxal siiyey dhaxal macneed cid buu ka soo wareegay waman yuumin billaahi cidda ilaahay rumayso oo yacmal saalixan camal fiicanna samaysa yukafir canhu rabbi wuxuu ka dhaafayaa sayi-aatihi gafafkiisa wayudkhilhu wuxuu gelinayaa jannaatin beero tajri min taxtihaa hoosteedana ay qulqulaysa alanhaaru wabiyaashi khaalidiina fiiha waanay ku waarayaan abadan weligood daalika alfawz alcadiim kaasina waa liibaan weyn saasaa ilaahay uu xusoo iimaan iyo camal saalixa la heliyaaba dembi dhaaf iyo janno la heli labadaasuu qur-aanku isku dhaabaa way isku lifaaqan waaladiina kafaruu kuwii gaaloobay wakadabuu biaayaatina aayadaha iyagana beeniyey oo qur-aankana ulaaika asxaabu nnaar naarta ayay kuwaasi la saaxiib yihin saaxiib lama sheego qof mid mar la kulmay waa laba isku raagay oo isku raagay sama saaxiib markaasala khaalidiina fiihaana way sii adkaynaysaa weli ila saaxiibada waxa laga yaaba inay mararka qaarkood kala tagaan khaalidiina fiihaa halkaa way bariinsadeen oo waa la qabsanaya way degayaan wabisa almasiir meel in uu qofu laabto halkaasa uxun wax waliba qadarka allay ku yimaadaan doorashada insaankuna waa jirtaa maa asaaba min musiibatin balaaya ma dhacdo axadan weeye macnaa cid kuma dhacdo ilaa biidn illaah alle qadarkiisubay ku dhacdaa wixii dhacaaba wuxuu ku imanayaa ilaahay qadarkiisa markaa qofka muuminka wuu qancaya waa qancaya u qaadan waa ku noqon mayso leanna arkaantii iimaankay ka mid ahayd an yu'mina bilqadar waman yuumin billaahi cidda ilaahay rumaysa yahdi qalbah ilaahay qalbigiisu hagaya xaqa ku jahaynaya wallaahu bikulli shayin caliim ilaahay baa wax walba ogsoon qalbiga hanuun u helahiyo ka kale isagaa kala yaqaan waman yuumin billaahi yahdi qalba doorasha inay jirto ilaahay idamkiisaay masaa'ibku ku yimaadaan naartani ay ku timaadaa xumaantani ay ku imanaysa laakiin haddana waxaa jira addoonkii in la yidhi iyomaad dooran hanuunka iyo halowga jannada iyo naarta de isagaa markaa farta fiiqaya yahdi qalba hanuunku hanuun buu dhalaa hanuun kalau dhalaa ilaa uu qofku hagaagu miyirsado halowguna halow buu dhalaa ilaa uu qofku waasho oo dabeetana uu wereeru naar ku daadego qalbigu qur-aanku aada u xusaa markastoo hanuunka iyo aada arkayso indhaha iyo qalbigaa nafku u xusaya lianna alqalb maliku alacdaa sida had iyo jeer cid waliba madax iyo hogaamin ay ka tala qaadato ay u leedahay oo ay ku dayato waa xubnaha oo dhan madaxdooda ama ka ciidankan dhan ee howlgelaya ee jidhka ah ka agaasimaya weeye qalbigu saa darteed baa qur-aanku uu qalbiga u cabiraa waaiicu allaha ilaahay aqbala waaiicu rasuul rasuulkana aeeca aqbala oo u hogaansana ilaahay rasuulkiisa alla aqbala waa rabbi wixii lagu adeecayo lama sheegin waa diinta keeneen ilaahay uu usoo dhiibay rasuulka sala allahu calayhi wasalam daacaduna waa istislaam addoonka hogaansamo ilaahay u hogaansama isagoo nabiga tusaalaha ahna ku dayanaya fain tawalaytum haddii aad sii jeedsataan fainamaa calaa rasuulina rasuulka iyaga dushiisa waxaa ahaaday waa nebi maxamede albalaaqu lmubiin gaadhsiin cad inuu dadka si wanaagsan u gaadhsiiyo waanu ila gaadhsiiyey intuu isu soo ururiyo xaajatulwadaac ayaa uu leeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam dadow ina allaha saa'ilukum canii ilaahay wuu idiin weydiin doonaa maxay idinku jawaabay halkaasay dhaan qad ballaqt نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت اللهم هل بلغت اللهم تشهد مرتك رتاق يا وحي الله وكوان وصوت بني تبعتنا إيه مرخاتك عيلها ومرخاتك أهو اللهم تشهد فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله إله لا إله إلا هو إله حق لقو عابدا مجري سقم ويانا وكلي ilaa haddii cibaado uun addoon uu gudanayo ilaahay u guto cidda ehelka wahay waa isaga wa cala allaahi rabbi dushiisa falyatawakal ilmutawakiluun kuwa tala saaranaya ilaahay ha u dhiibteen cafan wa cala allaahi falyatawakal ilmu'minuun addoommaha ilaahay rumeeyey ee mu'miniinta ahay ha tala saarteen ilaahay camalkii baa la samaynaya daacadii baa la samaynaya laakiin mar walba waxa laga maarmaana an natawakal cala allah camalkeenna waynu samaynaynaa ka aynu ka sugayno inuu inoogu deeqo aqbalka inuu inaga aqbalo ilan sacyigaaga waan saciye way ugu dhantay maya tolo miyaa la soo celiyey miyaa la aqbalay camalkaagii waa inaanad ka aamid noqonine waa inaad mutaabaca iyo dabagal ku samaysaa adoo ku xisaabtamaya siyaabaha lagu aqbalo haddana waa inaad ilaahay ka baribaa inuu aqbalo waa in umuurtao dhan ilaahay loo dhiibta yaa ayuha aladiina aamanuu aayaad ka soo socdaana waxa ay ku soo degeen asxaabtii maka ku hadhay ayaa mar kastoo ay sidhaahdaan sidii nebigii asxaabtii maka ay uga hijroodeen idinkuna hijrooda ayaa ehelkoodii hareeraha qabsadaa ehelkoodii ayaa ku dhega waxay leeyihiin xaggee nagaga tegaysa sawtan maaha annagu waa shahaadano islaamnimadii isku kiin garab taagnaya laakiin kama maarano wehelkiina marka nin walba sida islaantii iyo caruurtii iyo xigtadii u haysteen ayaa dad doorihii soo hadheen markii dambey hijroodeen bay arkeen iyadoo raggii kasoo horeeyay uu baac dheer yahay oo laga tallaabo dheereeyey cilmigii iyo ammaantii iyo horumarkii diinta intaba iyadoo laga dheereeyey ayay arkeen qaarkood baa dabeetana waxay dooneen inay ama cunaqabateeyaan ama gooyaan ciddii la hadhay oo ay hiifaan way haaraamayaano waxay leeyiin waa kuwa kuwa dad naga reebay kolkaasaa dabeetana ilaahay sidan uu baraarujiyey dadka iyadoo rabbi uu tilmaamayo kuwan inay xaq ku leeyihiin qofka xigtadiisii cidduu mas-uulka ka yahay xaq bay ku leeda xaqooda wuu siinaya laakiin ka ilaahayna inuu gala maaha ilaahayna xaqiisa waa la siinaya in la caabudo diintiisa la barto diintiisa la faafiyo xaqiisa waa la siinaya kuwana xaqooda waa la siinaya qofkuna intuu abuuran yahay wuxuu abuuran yahay xuquuqda inuu fuliyo marka xaq walbana ka kale inuu ku galo oo ka kale uu liqo maaha yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyo ina min aswaajikum oorihiina waxaa ka mida wa awlaadikum iyo ubadkiina caduwan lakum qaar col idiina faxdaruuhum ka digtoonaada col bay idin yihiin yaa cadow kuwa ayaase naseex ku ah qofka aakhiro kugu tabantaabinaya arrinkeeda iyo iimaan wanaagsan iyo allood ku dhawaato naseex buu kuu yahay haba kaa dheeraada xagga abtirsiimada laakiin qofka intaa ka soo hor jeedaa haba kugu dhawaado xagga abtirsiimada eh col baa ilaahay uu ku tiriy faxdaruuhum hadduu qofku ubadkii iyo ooridii u gaaloobo ama ehelkii u gaaloobay iyo tolkiisii iyo qabiiladii waa cadow inkastaba ha sheegteen inay iyagu garab iyo gacal ku yihiin mustalax erey bixinta ilaahay baa le saasuu inoogu soo dhigiran إنما أموالكم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وحكمد أوريه نيوبتكين قار عدو دينها كفي تكنادا كفي تكنادا وكقفك وين ميسامه طلو قفك المحاكو ودنوش وإن تعفوا هطاسك ضعفتان وتصفحوا كسيتيستان وتغفروا سامحدان فإن الله غفور رحيم إلهي باتنبق اللعفون حريط يسبع فيه يدنكنا عفيه eraya isku macno dhow cafiska iyo safxiga iyo qufaanka waa dhaafi waxba haysinoo ha odhanina kuwanaanu cuqubaynayna nala hadhae ilaahay waa ka dhaafay idina ka dhaaf innamaa amwaalukum xoolihiina wa awlaadukum ubadkiinu fitnatun imtixaan bay yihin waa laydinku jirabaya waa jirabanti qofku waa la kaleedan yihi wallaahu cindahu ilaahay agtiisa waxa ahaaday ajrun cadiimun abaalmarin weyn ayaa ahaaday ilaahay agtiisa abaalmarin weyn ba ah nabi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam xusay ehelkiisa laftiisu inuu fitno ku yihi ayuu aayaddan u daliishaday isagoo mimbarkaa ku taagan ayuu arkay xasan iyo xuseen oo laba qamiis oo yaryar oo cascas gashan oo halkaa soo turunturoonaya muu odhanin war hebelow soo qaad manuu suginha iska soo kufkufeene intuu khudbaddii mimbarka ka soo daadegay ayuu labadoodii soo hinjiyo midba sinbuu ku soo qaaday mimbarkuu soo fadhiisiiyey markaasaa wuxuu hi ilaahay baa run sheegay markii uu yidhi innamaa amwaalukum wa awlaadukum fitna labadanina waan sugi kari waayey say usoo kufkufayeen intay soo gaadhayaan ilaa aan khudbaddii idinka gooyayoo aan soo hinjiyey maxaad u malaynaysaa innagana waxaa loo wada waashay islaamta iyo ubadka iyo adduunka dadkii kaasay masaajidka u seegeen kaasay dacwadii iyo diintii u seegeen ilaad iyo waranlaba com in nin daaci ahaan jirayoo diinta dadka bari jirayoo dabeetana xaggii doolarkunu baydhay ilaahay caamadii dacayadeeyana yidhaahdeen war diinta waa noogu yeedhayseenoo waa noo gacan haadiseenoo idin ajiibnoo nimide xaggee loo weydaarateen waa xujo aada iyo aada u weyn raggii ducaadda ahaa tafaasiirta wada akhri jiray cilmiga xadiidka akhri jiray ayaa seetabayadii ayaa laga yaabaa dadka qaarkood maanta haddii laydhaha soo kala bixiyo inaan aaya fasiri karayn waxaana waa fulma faraku waa farakuhayn baa la idhaahdaa iyo minhaaj waxa yaqaana ninka u kala baxsan yahay marka fitnadooda runtii ma aha oo qura dadka caamada ah culimadana way kusii fitno badanta cibaadada iyo cilmiga iyo dacwaddu waa xismun xasiin qalcad uu qofku ku jiro wey oo intaanu cid kale u danayninba baahi weyn isagu u qabo horta inuu ku badbaado hadduu ka dhexbaxana waxaa jiiraya duufaanada qabaa'ilka iyo duufaanada siyaasadda iyo duufaanada bolotiiga iyo kuwa dhaqaalo raadinta dabeetana qofkiiba meel ka dhacay la arki maayo hawadaasunbuu maraya markuu u sahlan yahay waanu safka dambe iyo jamaca dambe iyo sii haleela nabiguna wuxuu lehy calayhi salaatu wasalaam wale ragga qaarkood way iska daynta akhurka jamaca iyo jamacaadka iyo diinta ay dib uga sii dhacayaan haddii kale ilaahay baa sii dib ridi doonaa sii dib ridi doonaa inamaa amwaalukum wa awlaadukum fitna idan qofka muslimka xayaatadiisu waa inay mubarmaj ahaataa mubarmaj oo inuu ka koraa siduu waa kan isku daya inuu dhaqaalaha ka koro laakiin waa in caqligiisii iyo cilmigiisii iyo cibaadadiisiiba koritaan ay ku jiraan axadulaclaam baa waxau lahaa man kaana yawmuhu mithla amsihi maqbuun aw maqruur waman kaana yawmuhu aqbaxa min amsihi malcuun qofka maalinkiisan uu joogaa uu shalay la mid noqdaa waa lagu kadiyey waa maqbuunkan aayadda ay ka warramay hadduu maalinkiisan uu joogaa shalay ka liitana waaba malcuunba halkaasi selafka ka taagnay marka iyoinaan ka darayna aan ka raynoon hore u soconno diin iyo dacwad iyo cilmiba idan markaa waa in awar iskaagu ama saacadahaaga afar iyo labaatanka ay xisaabsan yihiin goormaad ehelka u shaqaysaa goormaad ummadda dan caama u qabanaysaa goormaad adigu aqoon kororsanaysaa le haddaad soo lignaato un sidaad ku yar tahay unbaad ku weynaanaysa wabaad kasii daraysaa un inamaa amwaalukum wa awlaadukum fitnatun wallaahu cindahu ajrun cadiim xadiidkuna waxau ahaa man qaala halaka annaasu fa huwa ahlakum qofka idhaa dadkiiba halaagsamay isna wuu ku jiraa un macnaha aniguna inayna ka reeyey maaha waayo wallahu cindahu ajrun cadiim فاتقوا الله إلهي كعبسنا ما استطعتم انتا كرتان واسمعوا مقلع وحليدين شيئا واطيعوا هقان سببوا لهي وأنفقوا خيرا وحونا أكسنوا حلالا وما لبحية لأنفسكم بحية ومن يقعد لغا إلالية شح نفسي نفتي سبخيل لمدينة يلا حتي على حمدينة قفك لغا إلالية فأولئك هم المفلحون كوا سواه رمبرين بيلي بان انتا إلى هاوي cudadadan qaarkood waxay tilmaamaan aayaadka mansuukha ah ee lafdigooda uun joogay macnahoodii la nasakhay in ay ka mid tahay aayaddu aayadda suuratu alcimraan ku sugan baana nasakday bay leeyihin ayaa ayay aayaddanaa nasakday aayadda suuratu alcimraan ku suganna waa la nasakhay ee sheegaysa yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha xaqa tuqaatih cabsidiisa dhabtaa ilaahay ka cabsada marka tanaa nasakday ayay leeyihin laakiin sida raajixa ee waxa weeye saad ku aragtay imaamu nawowiba inuu maaragtay masaladaa ku sugaya kitaabkiisa riyaad saalixiinka waxa weye waa inay isfasirayaan oo qur-aanka had iyo jeer mar kastoo la jamcin karo goorta naski la sheegaa waxa weeye marka aayaadka la isu geyn kari waayo la jamcin kari waayo ayaa naskiga loo gudbaaye imika way isfasirayaan waa mufasir iyo mufasar hadihi alaaya mufasiratun lilaaya fi suurati ali cimraan marka uu ilaahay yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaati cabsidiisa dhabtaa ilaahay ka cabsada cabsidaa dhabtii waatee waa tan weeye fattaquu llaha ma stadactum waa intuu addoonku karo in aanu addoonku karin oo awooddiisa ka baxsani maba ahaba cabsidii dhabta ahayd maba ahaba oo waa ka nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam diinta ha isku adkaynina walan yushaada diina axadun ilaa halaba yaa ahla alkitaabi laa tagluu fii diinikum guluwi baa la idhahdaa taas iyo xadgudube inta waa adoonku istiaacadiisa ahaan hagrasho lahayn oo alla u caabudaaba ah cabsida dhabta ah fattaquu llaha ma stadactum saa darteed buu nebigu uri calayhi salaatu wasalaam idaa amartukum biamrin fa'tuu minhu ma staactum waidaa nahaytukum can amrin fajtanibuuh aw fantahu canh markaan wax idin faro intaa kartaa kala yimaada marka se aan wax idiin diido sidiisa uga wada taga markaan wax idiin diido sidiisa uga wada taga wasmacuu waaطicuu waanfiquu khayra lianfusikum saasaa ilahay u raacay khayran maalkiibaa ilahay uu ku tilmaamay la bixinaya inuu yahay khayran maalku waa khayr wainahu lixubi اlkhayri lashadiid alkhayr oo aayaddaa ilahay uu ku tilmaamay waa maalka lianfusikumna waa naftaada aad u bixinaysa waman yuuqa shuxa nafsi ashux وبخيلمه markay si adkaatay ribato fawlaayka mul muflihun in tuqridu allaha rabbi hatta ma haysan qardan hasanan ma huwa naaksan yudaa'ifu lakum idin laablaabi wa yaghfir lakum dambigu idin ka dhaafi wallahu shakurun halim ilaahi ba mahadiya adoonka wax bixiya halim oo dulqaad عالم الغيب والشهادة waxa qaybkee maqan buu ogsoon yahay waa shahaadati waxa muuqda العزيز kiya wad badan weey الحكيم ki shay walba meeshiisa dhigo sidaas weeye oo qofka asar baa waxau ahaa yaa amaahinaya man yuqrid kuma amaahinaya ku aan hayra cadiin mid aan waxba waayeynin kaana dafirayn waa ilaahay dadka had iyo jeer waxyaabaa la amaahaya waxay isaga bataan inuu la idhaaho waa faramarn ama uu kacay amaba uu gacmaha saydho yaad sheegaysa ma hayo wixii aad ii dhiib laakin ilaahay labadaa midna male yudaacifu lakum wayakfir lakum wallahu shakuurun xaliim shakuur waa kii ku mahadinaya adoonku waxa uu sameeyo ee wanaagsan xaliimna waa kii u dulqaadanaya ee wixii dhacdhaca ilaahay baa kaa asturaya suuraddani waa suuratu dalaaq baa la ydhaha oo suuraddii shan iyo lixdanaad aayadaheeda waa labayo toban suuratu nisa asuqrana waa la ydhaha suuratu nisa alkubra waynu soo marnay suuratu nisa oo yar weeye waxay ka waramaysaa nidaamka qoyska ayay aada uga waramaysaa suuraddu saa darteed baa suuradda dumarka loo bixiyey qaybteeda dambena waxa ay ka warami doontaa addoonku sida la doonayo ilaahaysa inuu la dhaqmo rag iyo dumar mid kasta aadee oo camal saalix iyo cibaado fiicanna ku noolaado dalaaqa iyo furiinka ayay suuraddu si gaara uga sii warami doonta iyo soo celinta ama rajciyeysiga gabadhii la furay la soo ceshado iyo cidda tirsiga muddada la ydhaho cadadbaxa iyo biilinta ubadkii iyo ehelkii la biilinayo iyo xaqa ay isku leeyihin ragga iyo dumarka xidhiirhka wanaagsane la doonayo inuu socdo ubadka sida arrinkooda looga warhaynayo dalaaqan suuradda ilaahay uu ku bilaabay runtii diimaha kale oo dhanna waa ku jiray diin diinta islaamka qula maahae diimaha kalena waa ku jiray inkastoo siday u arkayeen yuhuudda nasaarada romanka ay ka duwanayd sidan islaamka nimanka romanka oo kale waxay arkayeen marka gabadha la meherinayo in furiinkuna kolley daruuri u yahay oo kolleyba la furi doono sidaa daraaddeed ayaa nikaaxa ama guurkaasi uu baatil noqon jiray haddii gabadha la meheriyo oo la shardiyo inaan la isfurin maala labadii qof baa isguursada waxay dhahan isfuri mayno inagu weligeen waynu isqabayna nikaaxaasi waa burayaabay qabaan yahuudduna waxay arkayeen inuu muddo markuu socdo ay isbayr garoobayo nikaaxu diintii towraad ma ahayn laakiin waa waxyaabaha ay taxriifiyeen si kastaba ha ka ahaato ifsaadkay jeceliin in had iyo jeer qofku aanu nolol qoysnimo oo muxadad ahoo gaara ku noolaanin uu meelaha wareego markaa waxay arkayeen hadii labada qof toban sano ay isqabaan inuu iskaba dhammaanayo tumatig uu isaga go-ayo nikaaxaas mararka qaarkood waxa ay qabeen gabadha hadday dhali weydaba inay iska furantayba sidoo kale tan nasaaraduna inkastoo madaahibta kristanku aanay isku mid ahayn iyaguna waxay qabeenba inaan inaanay furmaynin gabadhu kol haddii lagu xido way dhammaatay wixii doonaaba ha dhaco way kala lulanayaan waa rimoor iyo kii jiidaya un ma jiro la kala furi maayo sidaa darteed baa meelaha ka maqashaa hebel iyo heblaayo way kala gaar bay u kala socdaa macnaheedu waa kala lolosha wey fatadaruhaa kalmucallaqa ismanay furin ismana qabaan mana wada noola waana isqabaa waa arrin halkaa ku dabale bay ahayd iyagoo baybalkii markaas meelaha qaarkood ka soo ama si khalada u fasiraya ama meelo ay bedeleen soo qaadanaya islaamku waxa uu markaa tixgeliyey ugu horeyn guurka in la dhiirigeliyo oo labada qof la isu guuriyo si ay dadku sinada uga asturmaan iyo ceebaha furiinkana aada buu uga dayriyey waanu warwareejiyey oo labadii qof marka ay seseegaan intay guriga joogaan suuratu nisaa baynu kusoo marnay ha ismaacuudiyeen oo ha iswaaniyeen oo ninku gabadhii ha waaniyo ha ka yaro durko ha ku yaro mudaharaado haddana dardi iyo garaacaan waxba yeelayn baa ku xigay haddii arrinkii dabadaba uu soo baxo fabcasuu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha in yuriidaa islaaxan yuwafiq illaahu baynahuma garsoorha loo saarabaa la xigtada ah halkaa hadday haddana soo dhaafto dee waa inay ama dalqadii ka iibsato ama isaga uu furo markaasay maraysa waxaa la yidhaahdaa marka alkayu aakhiru dawaa dabku waa dawada u dambaysa marka waxyaabaha kaleo dhan loo soo isticmaalo cinda dikri lcamaa yustaxsanu lcawar baa laydhaha indhala-aan marka la sheego cawarnaantu waa sahal labadii qofoo silic iyo darxumo iyo kala loosho ku wada noolaada oo dal iyo dadba ceebeeya inay kala dhaqaajiyaan baa ka wanaagsan marka waa xaala xaaladda u dambaysa welibana haddii wax sababi aanay jirin ma wanaagsana furiinkaasi waa karaaha aathaarta qaarkood inkastoo malaa sanadkiisa culimada qaarkood xadiidka wax ka sheegaan xalaal waxaa ilaahay u necab yahay dalaaqa ayaabuu ahaaba xadiidkaasi waxaa kaloo nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiid uu ku yidhi dabaraani kitaabkiisa weyn uu ku warinayo sanadkiisana xasan lagu sheegay ina allaha laa yuxib addawaaqiina waddawaaqaat dadka guurka dhadhamiyo uun ilaahay ma jecla ee rag iyo dumarba mid kasta alaade inuu kani guursado u furo haddana guursado u furo islaantiina ay guursato oo dabeetana ay haddana kan iska furto intay dabakaayo ka furato way dacaydeen waxay dhahan dabakaayaha iga furan ina iga tag bay dhahan manaa kunka dollar ay kolba ka qaadato inay maqaaxi ku furato oo haddana mid kale oo haddana mid kale oo lailaaha ilaayo shan lix bay martay oo mid walba meher kun dollara bay ka qaadatay waxaasi arrin maaha ilaahay kuwaa ma jecla ibnu cabaas waxa u lahaa inama alaaqu can wadar furiinku waa ka fursan waagun muraad weyn unbaa la isku furi karaa isagoo markaa islaamku labada qof isku haynaya daa'iradda macnaha heerka guur ee dalaaq ayuu soo cidhiiriyey waa la soo ururiyey markaasaa dabeedna la diiday gabadhii waktiga ay caadada leeda in la furo waa xaraan wey ibnu cumar oo xaaskiisiiyo caadala furay ha soo ceshaday buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalam markay daahir noqoto hadduu doonaya haba fure waxaa la diiday in dalaaqii lagu dhaarto oo ninku gabadhiisii intuu ama waxaa la yidhahda xilaha inuu ku dhaarto xila hay furan soomaalidu had iyo jeer dhaar umaqi qabin wallaha iyo bilaha iyo wallaahi bilaahi tallaahi haddii qofku idhaahdo maya xila furna noo raaci buu ohan jiray maxaasi kaa dhagaysan mayne halkaasum baanu ku joogsanayna nabigu wuxu uhi man xalafa bikayr illaahi faqad ashrak xadiidkii abi daawuud shirki iyo gaalnimu ku dhacay qofka waxaan ilaaha ahayn iyo sifooyinkiisa cidda ku dhaaratay isagoo furiinka meermeerinaya islaamku waa inu suuradda dhexdeeda aynu ku arki doonaaye waxaa la yidhi gabadhii la furay gurigeeda muddo ha joogto muddo ha iskaga cido tirsato ba iska macruuf labada qofa isla qabsaday in yar markay joogaanay cala baxaanba way isu soo xiisoodaan ilaahay baa laa tadrii lacala allaha yuxdisu bacda dalika amran aayaddaasi waxay ka warramaysaa jacaylka labada qof iyo xiisaha gadaal qaban doona intay isfureen kadib kam wa kam nin aada u caraysnaa oon dalqadihii waxba u reebin oo haddana muddo warwarsan oo madaxa xoqanayo meeluu ka noqdola waxa kale oo dalaaqii ilaahay uu ka dhigay hadda kelmadii lagu mehersaday waa hal mar uun waa qabuul iyo iijaab haddana saddex faraar baa ilaahay u dhigay saddex faraar mar buu furaya mar labaad buu furaya mar saddexaad buu furaya lidaalik ba islaamku xaraam uu ka dhigay in mar qura gabadha la wada furo dalqadaha loo dhameeyo ninkii wada furayna nebigu intuu aada uga xanaaqay buu lahaa ayulcab bikitaab illaahi wa ana bayna adhurikum warma kitaabkii ilaahay baa ku ciyaaraysaan anigoo idin dhex jooga ilaahayna wuxuu hi aalaaqu marataan laba jeer ha la furo gabadhii qur-aanku markaa sidaasaad arkaysaa islaamku wuu soo cidhiidhiyey oo waxaa intaa la diidayaa qoysaska burburaya leanna waa shaydaan shaydaankii baa laga farxinaya colaalku kasoo diraya carshi weyn iyo kursi weyn intuu badweynta dhigto isagoo ilaahay isaga dhigaya raciyadiisa dabeedna waxa kolba warbixinuu ka qaadanaya kuwa soo noqonaya anigu waxaasaan fasaadiyey anigu waxaasaan fasaadiyey anigu qabaa'il baan isku diray anigu kacdoonkaasaan sameeyey ka yidhaahda anigu hebel iyo gabadhii sidaan isku diro kuwaas way kala dhaqaajiyeen ayuu soo qabanaya wuxuu leeyahy kanaa igu banaan agtiisuu soo fadhiisinaya marka shaydaankiioo laga farxiye wey taasuu islaamku la dagaalamaya haddaba hadday dhacda in la kala tago saynu suuradda dhexdeeda ku arki doono waa imsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan in si wanaagsan loo wada joogo iyo in si wanaagsan loo wada tago diinta islaamku waa taa laakiin in la yidhaahdo rag iyo dumar colla ma aha nabadna maaha nin iyo gabadhii aayadday kasoo horjeedaa taas sidoo kale gabadha haddii uu qofku furo inuu ka hadho wey inuu ka hadho weeyaan wain yatafaraqa yugni illaahu kullan min sacati hadday kala tagaan mid walba ilahay baa sidiisa ukhaarijin doona oo wuscigiisa iyo deeqdiisa siin doona iyo calafkiisa markaa inuu qofkii sii daba jaaqo sii daba socdo maya amiirada carbeed qaarkood ba waxaa laleeyahy hadday gabadh furaan looma dhawaadaba halkaasay ku guurbeelaysa inaguna inaynu saa noqono waa qalad wey ilahay baa waxau i falaa tacduluhuna an yankixna aswaajahun idaa taraadaw baynahum bilmacruuf inay gabadhii ninkii hore ku noqotay inay mid kala guursato midnaba in loo diida ma aha gabadii la furay haddii gabadha ay ninka iyada iska nacdo sabablaan islaamku wuxuu u baneeyey inay ka iibsan karto dalqada fain khiftum anlaa yuqiima xuduud allahi falaa junaaxa calayhima fii ma ftadat bih dembi ma jiro hadday wax isku furato xal kale iyadu ha gaadho iyadiiba wata idhahan soomaalida waa khayradkeen bay dhahan marka iyadaa meesha ku ordaysa oge waxa islaamku u baneeyey inay adduunyo bixiso dalqadii ay ka iibsato laakiin waa la diiday in gabadhii la dhibo oo macnaha furiinka ee lagu silciyo iyo dhibaato la geliyo walaa tacduluhuna litadhabuu bibacdi maa aataytumuuhun inuu macnaha qofku marka horeba diyaarsado si uu iyada wax uga qaadan laha islaamku waxaa kaloo uu diiday in gabadhii ka tegiddeeda ama galmadeeda laga dhaarto iyaduna waa xaraam wey haddii uu qofku idhaahdo muddo xoogaaya heblaayo inaanan kuu tegin oo aanan ku jimaacin baa intaa dhaar iga tahayna lama daynayo afar bilood unbaa la sugaya afartaa marka ay muddadu waa intay gabadh idin ka samri kartee markay afartaasi dhammaadaan waxaa la odhanaya arrinkii fuli idin dhexeeyey hadduu markaa furin waayo fur baa laleeyahay hadduu furi waayo qaadigaa ka furaya waynu soo marnay aayaddaas ilaahay ka warramay taa liladiina yuuluuna min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhur fain faau faina allaha gafuuru raxiim wain cazamu alaaq faina allaha samiicun caliim bismi illaahi araxmaani araxiim macnaha wuxuunaynu kelmadan uga jeednay nidaamka wanaagsan ee islaamku wada joogga iyo kala tag uu dhigay yaa ayuha nabiy nebi maxamedow idaa dallaqtum unisaaa dumarka markaad furtaan fadalliquuhuna u fura liciddatihin liistiqbaali ciddatihin si ay ciddadooda u bilaabi karaan markaad furtaan waa inay ciddadeedii bilaabi karto waaxsul cidda ciddadana kooba oo tiriya waataquu llaha rabbakum ilaahiina ka cabsada rabbigiina ahaa ee isagu idin abuuray awoodda badan laa tukhrijuuhunna ooryaha la furay ha ka saarina min buyuutihinna guryahooda intay ciddo tirsanayaan walaa yakhrujn ooryahaasina yay bixin oo gabadha yay dudin marka la furo ilaa an yaatiina inay ooryahaasi la yimaadaan mooyaane bifaaxishatin mubayina sina caddaatay ومركا حير عقابات هي محكمات بالله صاري وتلك حدود الله تاسوا حير عقابات حيرك إلهي يدين دقايا نظامك نظامك إلهي يدين دقاواكا ومن يتعد كتلاوة رقي الدمر متكستها أهاده حدود الله إلهي النظام كود قاعد تدافته فقد ظلم نفسه نفتي سأمبو مالك قدعي أو قرطوفوك حد قدبي لا تدري ما أجد لعل الله إلهي وحوده يحدث إنه كانه بعد ذلك اللبادان قف انت اسفران أمرا أرهنه كان لقى يابا واللبادان قف ويسبرتاني أي دبتنا استعلاضان مركا وحل دون يا الله يلي هاتشوكتو meel dhow inuu ka soo ceshan karo haddaynu bal jumlooyinkaa dib ugu noqonno ilaahay nebigu u baaqay kolkaasa haddana idaa dallaqtum buuli maxaa lagu tusinayaa nebigu inaanu isagu basharnimada ka baxsanayn u bashar yahay oo da isba waxbuu furay qaarkood uu furayna ilaahay baa ka muslixo yidhi soo cesho sida xafsoo kale innahaa sawaamatun qawaama cibaadaday ku fiicantay soo cesho baa layi waana dumarkaaga hel jannaha marka in madaxu dadka uu bararo uu faaro la yidhahdo walaadkii maxaa waalay hadduu xalmoodo uu furaya malaa'ig maaha nabigaa furay calayhi salaatu wasalaam dadka qaarkood unbaa yaabo idhaa sheekh hebersow ka gabadhii furay maxaa ku dhacay waxyaabahan la isku cambarayn baa jira idaa dallaqtum nnisaa fadalliquuhun liciddatihin taasi waa taas min baab qolo kii u weynba oo lala hadlaa waxay keenaysaa xukunkaas inuu caam yahay fadalliquuhunna fura liciddatihin ciddada si ay u bilaabi karto waa innagaa soo sheegno marka gabadho ay caado ku jirto ma bilaabi karta ciddadii iyo islaamku wuxuu leeyahay horta ha ka dhamaato ciddadaas intaa kadib bay kow odhanaysa intanay dee ku jirto waxaan leeyahay xaydka ama aanay daahirka ahayn ciddada ma bilaabayso marka ilaahay wuxuu uhelinayaa dumarka si aanay ciddada ugu dheeraanin haddii gabadh la furayo wakti ay kow odhan karta ciddada liistiqbaali ciddatiin weeyaan laakiin wakti ay markaa ku raagaysa ciddadu oo aan la tirinaynin maya waa sidaa ibnu cumar uu soo yidhi soo cesho ha soo ceshado wakti wuxuu furay aanay ciddada bilaabi karaynin oo aanay daahir ahaynoon dalaaqa noocaasa waxa la dalaaq biici waa midaan shareecadda waafaqsanayn kan daahirka uu qofku ku furayna ee ay bilaabi karaysana dalaaq sunni baa la ydhaha waaxsul cidda waxay kuu tilmaantay rag iyo dumarba inuu xil ka saaran yahay cadadbaxa muddadan ay gabadha guurka ka sabrayso wa axsu waa waawljamaaca raggaa lala hadlaya gabadha qura ma khusayso laakiin ka eeganaya dee gabadhan in ubad ka soo baxay iyo in kale ile xaqiisii baa lasii xidhiidhsane wax axsu raggii baa laleeyahy tiriya waataqu llaha rabbakum arrin weyn baa ku jira ilaahay ka cabsada rabbakum baa layidhi waa ka muhayminka ku ilaalinaya ha saarinay idinku iyagana yaanay bix dumarkii naag la furay fadhi walaba halkaa ku baxday maya sharciga sidiisaa loo adeecayaayo gabadha haddii la furo gurigeeda waa loo daynaya ayadda ciladii xagga dambey kugu sugan tahay oo ilahay uu ku sheegay sababta loo yidhi ha joogto marka iyay dumarku had iyo jeer waxay isku dayaan gabadha inay ka eryaan meesha diinta sideeda ha loo dabaqo rag iyo dumarba iyo ehel iyo ummadba idan waa inaanu arinku imanin weji dhowr iyo iga eri iyo waxaase waa in diinta sideeda loo adeeca ee loo raacaa oo loo fuliya faaxishadaas zina lagu sheegay culimada qaarkood waxay ku sheegeen goorta la saari kara gabadhi waa markay faaxisho cad la timaado oo ah akhlaaq xumo dagaal iyo inuu ehelkii la noolaan waayay jaarkii inay kharibtay iyo markaa iyada haddii dhibaatada geysato waa la saari karaa iyada haddii loo geystana waa laga saari karaa fa idaa balaqna markay u dhowaadaan gaaraan markay u dhowaadaan wey ajalahunna waktiga ay cadadbaxayeen faamsikuuhunna bimacruufin si wanaagsan u soo ceshada aw faariquuhunna bimacruufin ama si fiican isaga fura waashiduu markhaatigeliya daway cadlin minkum laba caadiliinahoo raggiina ka mida markaa wax furaysaan iyo markaa soo ceshanaysaanba waaqiimuu shahaadata markhaatigana u qotomiya lilaah rabbi dartii markhaatiga u ooga oo u fuliya daalikum kiinaa la idiin soo sheegay yuucadu bihi waxaa lagu waaninayaa man kaana qofka ahaada yu'minu billaahi walyawmi alaakhir ilaahay iyo aakhiro qofka rumaysan waman yattaqi illaaha cidda ilaahay ka cabsata yajcal lahu ilaahay wuxuu u yeeli doonaa makhraja meelu cidhiidhiga uga baxo wayarsuqu waxa uu ka raashimi doonaa من حيث لا يحتسب وميلان فلينبا ومن يتوكل على الله عد إلهي تلسارتي أرمها وليبت رقية دمر متكسترها هذا فهو حسبه إلهي وكف لنيه إن الله بالغ أمري إلهي أرنكي سميت كسل قال يونكو أتكان إنين فلين يوي قد جعل الله إلهي وحوية لكل شيء أرن والبا قدر مدو إيه وقت عيما والله إذن بشيك إذن كمان sidaasaa markaa rabbi labadan aayadoodna uga warramay soo ceshigii iyo markhaatigii haddii la yidhi fura dee kolkii labada qof kala tegeen hadday isu hamoodaan ama ay doonaan inay wax soo ceshadaan fa amsikuhunna bimacruuf si wanaagsan baa la isu soo ceshanaya ninkii gabadhii markuu soo ceshanayo shardigaasaa u yaala waa inaanu lahayn ciddadu ha ku dheeraato haddana aada furti waa inaanu lahayn hebel u diid waa inaanu lahayn ka aargooso waa inaanu lahayn waxyeelo gaadhsii macruufka intaasoo dhan ku jira aw faariquhuna bimacruuf iska daaya oo iska fura si wanaagsan u fura macnaha dee waanu soo ceshanayninun macnaheedu waxay kolkaa cadadbixi kolku dhammaado way furanta meher dambuun bay u baahanaysa qaydka labaadna waa ashiduu dawaa cadlin minkum weye markhaat waxaa u samaysaan laba markhaati oo raggiina minkum muslimiintiina laba nin oo caadiliina oo muslimiintiina ka mid a dalaaqiina waa loo samaynayaa furiinkiina waa loo samaynayaa soo ceshigii baan leeyahy iyo sidii nikaaxaba loogu samaynayay cimraan ibnu xusein buu nin wuxuu leeyahy gabadhaydii waan furay waanaan soo ceshaday markhaatina wamaan samaynin waxaad ku furtay oo aad ku soo ceshatay calaa kayri sunna buu leeyahy sunnada adoo khilaafay soo kaa ilaahay saa u dhigay inkastoo aimadu ay ku kala tegsiyen baa mawaajib ba mise waa sunni ay dee masale fiqiga maaragtay khilaafi a tahay haddana waa khilaafkaa yaraanaya gabadhi markiiba waxay isla soo taagaysaa goormadna soo ceshatay yaa ku ogaa dabeedna shaki baa qofkii gelaya oo armuu hadalkan iska yidhi uun isagoo gabadhii doonaya oo waktigii uu soo ceshan lahaaba dhaafay oo aan soo ceshigiiba jirin armu shakigaasaa meesha marka waa inay sida ugu fiican iyada iyo ehelkeeda iyo shuhuuddaba waa in loo sameeyo ninkii markuu gabadhii soo ceshanayo waxaana muhiima markuu gabadha soo ceshanayo dadka caamadii rajactu unba iska idhaa sawtan rajactu idhi ayuu kuleeyahy markaad tidaa goormaad soo ceshat rajactu waxba kuma soo noqdaan meherinta iyo soo ceshiga waa in cid culimo ahoo aqoon leh ama maxkamad ku laqintaa waxaan ay jirto waxa farqi udhaxeeya laba eray raajactu iyo rajactu intay isu jiraan alif quraa udhaxeeya rajactu waa noqda wey meeshaad doonaysa u noqo age ag laakiin raajactu waa ficlu ithnain baa la ydhaha waa ficil laba dhex mara mufaacala ayaa la idhahdaa ficil laba un ka yimaadon qof qura ka yiman wey raajactu waan soo ceshaday iyo rajactu waa noqday labadaasay kala yihin marka noqod lama doonayo heblaayo inuu soo ceshadaa la doonaya idan markaa waa muhiim waa muhiim marka gabadhii la soo celinayo in uu cid u saxdo oo kelmadiisa u laqinta xataa af soomaali waxay idhahdaan waan ka noqday af soomaaliga waan ka noqday bay dhahan waxa saxa waan soo ceshaday xaaskayga heblaayo ama maaragtay saafaad markhaatiguna markaa waxyaabahaasoo dhan buu meesha ka saaraya waashiduu dawaa cadlin minkum waaqiimuu shahaadata lilaahina markhaatiyadaa lagula hadlaya bal inta waa xasaasi arrimahan guurka iyo furiinka iyo waktigani waa waktiga qabaa'ilkuna kala dhintaan qoysaskuna kala dhintaan oridiiyo ninkuna ay kala dhintaan bal inta ilaahay cusleeye tarkiibka iyo tarhiibka bala socda aayaadkeeda markaasaa ilahay waxa u leey dalikum yucadu bihi man kaana yuuminu billahi walyawmi alakhir waman yattaqi illaha yajcal lahu makhraja wayarsuqhu min xaysu laa yaxtasib waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbu ina allaha baaliqu amri qad jacala allahu likulli shayin qadra intan oo dhan arrinkana ilaahay uu kusii nuxnuxsanayaao dadku ilaahay bay leeyihin marka ilaahaasay wada caabudayaan cibaadadiisay ku midaysa inay ku walaaloobeen hadday isfuranya kala tegin qofku gabadhu iyo odhan ninkii haddii la kala tegay la dhimay isagiina yuusaa dareemin waa fa huwa xasbu mar walba cidda ilaahay ku tiirsanaysa waa cidda ilaahay raacayso aayaadka ka warramaya cadadbaxa iyo marka gabadhii la furo sida ay u ciddo tirsanaysa suuratu albaqara aynu kusoo marnay iyo nisa iyo markii ay soo degeen baa dadkii carbeed qaar ka mid a baa waxay idhaahdeen weli waxa hadhay dumarku halkay u ciddo tirsanayeen qaar baan la sheegin marka ninkii marka uu gabadhii ka dhinto afar bilood iyo toban waa la sheegay aayaddu way sheegaysa aayadku waladiina yatawafawna minkum wayadaruuna azwaajan yatarabasna bianfusihina arbacata ashhurin wa cashra waalmudallaqaatu yatarabasna bianfusihina halaaata quruu qaarkoodoo dee mufawado ahaa iyadana waa la tilmaamay oo aan dee markaa qaar aan lala gurigelin oon layidhi famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha waxay isweydiiyeen tii la furay iyada oo quusatay amaba islaan weyna oo cisagoysa oon dhalay iyo tii la furay iyada oo aan weli qaangaan noqon oo aan cisadii iyo dhiiggii helin tii la furayleyana way dhici kartaa iyadoon weli qaan gaadhin in la guursado dabeetana la fure shardi ma aha inay qaan gaadhaaye soomaalidu way yaqaaneeno taasaan ku mehelina korsadaa la odhan jiray ama isagaa waxiisayn jiray inan jeclaanayo yaroo markaas dabeetana odhanaya anaa korsanayo kaxaysanaya iyadoo daxaadkiisuna way dhacda iyadana waxaa laga yaabaysa nebigu calayhi salaatu wasalaam lix jir baa caasho lagu meheriyay sagaal jirna kula aqalgalay marka taasina way dhici karta haddaba islaantaa weyn ama taa yar marka la furo maxaa talow cadadbaxoodii uu noqonaya ayay isweydiiyeen ilaahay baa uga jawaabay kolka wallaahi dumarkii iyo isna ka quusay min almaxiidi cisada oo min nisaa'ikum dumarkiina ah macnaha waa islaantii weyneed ee dhalmadaysa in istabtum haddii aa shakideen oo isweydiiseen faciddatuhunna cadadbaxoodu halaathatu ashhurin waa saddex bilood wallaahi lam yaxidn kuwii aan weli caado helina yaryaraana kadaalik weeye waa saasoo kale iyaguna oo saddex jeer ha daahir noqdeen bay ahayde dee kuwani midna daahirkiiba waktigay daahir noqonaysa may gaadhin midna way dhaaftay marka waa saddex bilood iyaga in irtabtumna shardigaasi mafhuumo laha oo haddaydaan shakiin sidan ciddadoodu ma aha macnaheedu ma aha ee haddaad shakideen baynu ku macnaynay haddii shaki yimi oo isweydiiseen talow muxuu noqonayaa arrinkoodu jawaabtoodii waa taa labadaa qolo iyaguna saasay u caddo tirsanayaan qayb kalaa jirta oo ilaahay uu ka jawaabay oo iyaguna isweydiinta ka jiro hooyadii uurka lahayda wa ulaatulaxmaali hooyooyinkii uurka lahaa ajaluhunna waktiga ay cadad baxayaan an yadacna xamlahunna waa inay umulaan an yadacna waa inay dhigaan oy dejiyaan xamlahunna uurkooda markay umushaabay cadad bixi waman yattaqi illaaha cidda ilaahay ka cabsata ee sharcigiisa iyo nidaamkiisa saa u raacda yajcal lahu rabbi wuxuu u yeeli doonaa min amrihi arrinkiisa oo dhan yusran fudayd fudayd baa ilaahay u yeeli daalika kaa la idiin soo sheegay amrullah ilaahay sharcigiisii weeyi iyo nidaamkiisa anzalahu ilaykum idinku idinku talagalay gidaarka looma soo dejinin iyo buuraha iyo qoryaha anzalahu ilaykum idinkaa la idiin soo dejiyey haddaad isbaal mariso waad halaagsanta waman yattaqi illaaha cidda ilaahay ka cabsatee sharcigiisa sidaa u raacda xuduudda allana ilaalis yukafir canhu sayi-aatihi dembigiisa ilaahay uu ka salabayn wayucdim lahu wuxuu u buurbuuri oo u weynayn doonaa ajiroo abaalmarin weynna ilaahay waa u badinaya marka halkaa hore aayaddaasi afraad waxa ay tilmaantay saddex dumarhii si ay u caddo tirsadaan midi waa taa ka quusatay midina waa tii aan gaadhin waktiga cisada helaysa yaray ee la furay midna waa hooyadii uurka lahay idan kolka la eego dumarka la furay iyo dumarka laga dhintay labadaa jeerunbay hooyadu dee ama dumarku ay ciddo tirsadaane way kala duwan yihin ama ciddadooda way kala axkaam badan tahay qur-aanka iyo xadiidkaba kolka la eego oo kolka gabadhii laga dhinto laba siyoodoo qura ayay ciddo tirsanaysa midi waxa weeye inay uur leedahay oo ay umusho halkan ay lahay uu ku sheegay mar haddii laga dhinto oo ay umusho way ciddadeedii way u dhammaatay midna waxa weeye afar bilood iyo toban oo tii aan tan uur kale ahayn ama ha lala guri galo ama yaan lala guri gelin waa afar bilood iyo toban unbay asayda sidaysa laakiin hadday uur leedahay asaydeedu waxay dhammaanaysa markay umusheen waa masale lagaga hayo cali iyo ibnu cabaas iyo oo iyagu waxay qabeen abcad lajalayn gabadhan uurka lihi afar bilood iyo tobanka iyo muddada ay uurka yeelanayso kolba ka dheer ayay ku ciddo tirsanaysaa bay yidhahdeen marka laga dhinto waxaa dood yeeshay abu salama iyo ibnu cabaas ibnu cabaas baa waxaa la weydiiyey nin baa weydiiyey o wuxuu ihi gabadhii marka laga dhintay uur leedahay ma waktiga umushay ku ciddo tirsanaysa mise waktiga dee afar bilood iyo tobanka uu dhammaado maya kolba labada muddata dheer buuri maadaama labada aayadoodba ay soo arooreen abu salama ayaa aayaddan soo daliishado yii sawka ilaahay caynkaa yidhi abu hurayrana wuu sakangareeyo wuu ayido wuxuu ihi qudhaydo abu salaman ku raacsanahay markay umushawnii cadadbaxeedu uu dhammaanayo ibnu cabaas baa wuxuu ihi bal waxayna kala furan doonta waa saxaabiyadda umu salama inbuu diro wuxuu ihi umu salama utagoo soo weydii haddii lasoo weydiiyeyna waxay tidhi subaycat alaslamiya saxaabiyadda la idhaahdo iyadoo uurle ninkeedii ayuu ka dhintay afartan habeen kadib ayay umushay markii dabeetana ay afartan baxday ayaa ay isu diyaarisay guur nin ehelkeedaabaa yidhi maya afar bilood iyo tobankii waa inay kuu dhammaadaan iyaduna qalabkeedii intay xidhatay nabiga u tagtay calayhi salaatu wasalaam haddii ay weydiisayna wuxuu u saxeexay inay guursan karto mar haddaad umushay waad guursan kartaa xadiidkaasoo saxeixa soo arooray qowlka ibnu cabaas iyo cali iyo markaa waa marjuux ayuu noqday waxaa raajixa gabadhu inay ku ciddo tirsanayso umusha macnaheedu waxa weeye marka la soo gaabiyo marna cadadbaxeeda iyo asaydeedi wuu soo gaaban karaa marna wuu dheeraan karaa haddii markii oy naftu ka baxday saacad kadib ay umusho oo hadday doonto radiidkiibaaba ku dhuftay markii la yidhi ninkaagi dhimay iyadoo uur leh ayaa iyadana ilmihiiba ka soo duulay ama dhicisa ma dhamays midku doonaya ha aado saacada kadibba ayaa umushay macnaheedu waxa weye cid kalea loo meherin karaa calatuul bay ka goday ciddadii meherintiiyo dee aqalgalkuna de waa laba arrimood oo kala gaar oo midina caqdiga wax manciya ma jira dahaaraduna waa arrin gaara marna way ku dheeraan kartaa oo iyadoo uuryaro ah oo bil ah ayuu ninkeedii dhintay sideedda biloode kaleba asayday sidaysa labada dee marba faa-idu yeelan kara marka gabadha haddii laga dhinto cadadbaxeedu sidaasuu noqdaa laakiin haddii la furay waxaa loo kala qaadaya in ay guri galaan iyo inaanay guri gelin haddii aanay guri gelin suuratu alaxzaab ayaynu kusoo marnay inaan cadadbax lagu lahayn horay bay ka guursan karaysaa mar haddii la furay aan lala guri galin haddii laakiin lala guri galay waxaa loo eegayaa kolkaana inay dhiig helayso iyo in kale hadday dhiig helayso waa saddex jeer inay daahir noqoto haddii kale oo ay saddexdan tahayna laguu sheeg ayadanaa kuu sheegto hadday uurleedaha u musho hadday daaweynta ama ay yar tahayna waa saddex bilood marka waa laba saddex bilooda mid umusha ku ciddo tirsanaysa iyo mid saddex jeer dahaaro ku ciddo tirsanaysa iyo midaan ciddaba lagu lahayn shantaa qaybood bay noqonaysa gabadhii la furayna way iska koobanta marka waa midna waa laba qaybood oo waa tii laga dhintay tii la furayna waa shantaa qaybood wuxuuna farqi uu ka soo baxay oon isku mid ahayn gabadhii laga dhintay iyo tii la furay marka aan lala gurigelin oo kolkaan lala gurigelin tii la furayna way iska tegayo caddo laguma leh laakiin tii laga dhintay afar bilood iyo tobankii bay lasoo jiifaysaa waa nooc cibaado abaa ku jira ilahay baa lagu adeecaya rixm la hubinayaa ma jiro dee mabay aqal gelin labadaasay dadku isku yara khaldaan had iyo jeer dalika amru llahi anzalahu ilaykum waman yattaqi llaha yukafir canhu sayi'aati wayucdim lahu ajra nabigana calayhi salaatu wasalaam nin baa usoo cawday oo wuxuu yihi inankaygii cadowgii baa gacanta ku dhigo u haystaa maad ila baadi doontidooda ila maarays aayadkan uu nebigu ku dul akriyo waxau lahaa waman yattaqi llaha yajcal lahu min amrihi yusran ilahay baa inankaagii farajo furiya iska sabir inankiio inankiibaa cadowgii kasoo muruxsaday tiro adiyana wuu kasoo qaaday ama ai fara badanna wuu kasoo duubay inankiio soconaya oo tir ai dhan wata ayaa odaygii ula yimi markaasaa dabeedna aayadani ay soo degtayba culimada qaarkood ay xusayaan haddii aanay soo deginna dee nebigaaba kusii dul akriyo way jirtayba marka nasku waxa uu tilmaamaya mar kasta oo kulamaa daaqa almru yuwasicuhu allah ina maca alcusri yusran fa ina maca alcusri yusran arrimaha ilahay baa gacanta ku haya